golaha guud ee qaramada midoobay ayaa shan iyo tobankii diseembar sanadkii labadu kun iyo labaatan si rasmi ah u meelmariyey qaraar lagu aas-aasay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta taasoo sanad kasta la xuso laba-iyo tobanka bisha mey oo maanta ku beegan maalintan ayaa la aas-aasay si loo kordhiyo wacyigelin ku saabsan muhiimadda ilaalinta caafimaadka dhirta si loo dhammeeyo gaajada loo yareeyo saboolnimada loo ilaaliyo deegaanka islamarkaana loo kubciyo horumar dhaqaale dhirta waa tiirka nolosha waxay soo saaraan ogsajiin aan neefsanno waxayna bixiyaan ilaa boqolkiiba siddeetan cuntadeenna balse caafimaadka dhirta waxaa halis gelinaya cayayaanka cudurrada dhirta ku dhaca iyo isbeddelka cimilada halkudhigga sanadkan ayaa ah caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo dirayo dowladaha beeraleyda cilmi baarayaasha iyo dhammaan muwaadiniinta si loo ilaaliyo dhirta ilaalinta caafimaadka dhirta waxay gacan ka geysan kartaa yareynta adeegsiga sunta beerta ilaalinta kala duwanaanshaha nololeed iyo deegaanka kordhinta ganacsiga iyo suuqyada caalamiga ah iyo adkeysiga isbeddelka cimilada agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa hirshabeelle abuukar maxamed hilowle ayaa sharaxaya ahmiyadda maalintan adduunkao dhan muhiimad gaar ayay u leedahay khaasatan ka wasaarad ahaanna annaga muhiimad gaar ayaanoo leedahay maalintaas oo annaga dadaal iyo juhdi badan aan gelino sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka dhirta in maalin loo asteeyo oo laga dhigo maalin gaar loo leeyahay oo lagu xasuusto maalinta dhirta soomaaliyeed inay tahay oo maalinta dhirta adduunka ay tahay ilaalinteeda iyo joogteynteedana muhiimad gaar ayaa noo leedahay axmed naaji maxamed yuusuf afhayeenka ururka isxilqaam oo ka mid ah ururada ka howlgala magaalada beledweyne ayaa radio beerluulo uga waramay duurka ay ka qaataan ilaalinta caafimaadka dhirta
haddii aan ururka isxilqaan nahayna wax badan ayaa wacyigelin dadka kaga boorinaa oan u sameynaa inaysan dhirta aysan jirin dhirta nacfiga leh bini aadanka iyo iyo maxaa lalahaa xayawaankaba nacfiga u leh waayo bini aadankan wuxuu nacfi ugu leeyahay wuu harsanayaa wuu hirgelayaa hadduu ilaahay ku idmaayo xayawaankan wuxuu nacfi ugu leeyahay miraha kasoo daata ama caleemaha qalale kasoo daata ayay cunayaanoo baadkooda ayuu noqonayaa marka waxaa loo baahan yahay inaan anaga deegaankeena aan ilaashano qaar ka mid a bulshada beledweyne oo u waramay radio baalula ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay u leedahay dhirta ahmiyad weyn ayay noo leedahay dhirta kheyraad badanna qaabayshano badanna dhirtoo lagu ilaalini karaa waaye dhirtu waxay ay nolosheen ay ka qaadataa door muhiim e maxaa yeelay haddii uusan deegaanka lahayn wax dhiree ma lahaani doono wax nolol mise wax hawadiisa ay fiicnaato cimiladiisa waa bedelmaysaa siyaabo kala duwan ayaa dhirta dhici karayso inaa lagu ilaaliyo sidaa hadda inaa dhirto geedkii maanta la korin lahaa in lagu keeno caqabad jarid mise laga dhiga dhuxul taasi way wanaagsanaan lahayd inaa haddii aynu nahno bulshada qeybaheeda kala duwan inaa ilaalino
sida aan wada ogsoo nahay dhirta waxay ka mid tahay markaasi noolaha sidoo kalena waxyaabo muhiim ayay markaasi noo qabataa haddii miraheedii aan ka faa-iideysanayno isla iyadii haddii aan ka faa-iideysanayno inaan guryihii aan ku quruxsano inaan markaasi aan hoos aan ka helno oo ka hirgelna
sanad kasta ilaa boqolkiiba afartan dalagyada cuntada caalamka ayaa hallaabo sababo la xiriira cudurrada iyo cayayaanka taasoo dhaqaalaha adduunka ka khasaarisa in ka badan laba boqol iyo labaatan bilyan dalalka soo koraya khasaarahan wuxuu u keenaa cunayari iyo saboolnimo sii kordhaysa